إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan weerar dhaliya khasaare ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin dhulka mandheer ah ee ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee la gumaysto ciidamada dowladda federaalk ayaa dad isku qoys ah ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ehelada nin darawal ah oo shalay ay dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa ka hadlay sababta loo dilay darawalkaas dowladda ingiriiska ayaa dalka soomaaliya u soo musaafirisay wiil soomaali ah oo horay faladil ah uga geystay gudaha dalkeeda daba ku fiday dhul baaxad leh ayaa ka kacay dhul beereed u dhow buurta daalo ee gobolka dowladda federaalka ayaa aad uga walaacsan qalqalka haysta ciidamadeeda ku sugan gobolka hiiraan iyo horumarka dagaal ay samaynayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan labaatan arday ayaa ka qalin jibisay machadka almaahir faraciisa deegaanka jawaarey ee hoos tagta degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaada afartan ruux ayaa ku naf waayey qaraxa ka dhacay dalka hindiya dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu darka roon warkaas oo faah-faahsan ah goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa inshaa allah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lixda bisha muxaram sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri dhanka kalena ku aasteysan kowda bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan weerar dhaliya khasaare ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin dhulka mandheer ah ee ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee la gumaysto ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka n f d ay gumaysato kenya ayaa waxa ay fuliyeen weerar lagu qaaday xere ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kenya weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka guba ee hoos tagta magaalada bansa ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya inta la xaqiijiyey kow iyo toban askari oo ka tirsana dowladda kenya ayaa lagu dhaawacay weerarkan ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo afar ka mid ah ay xaaladooda culus tahay sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inuu jiro khasaare dhimasho ah oo gaaray ciidamada kenya walow aanan helin inta uu la eg yahay khasaaraha gaaray ciidamada kenya ee weerarkani lagu ekeeyey ciidamada dowladda federaalka ayaa dad isku qoys ah ku dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya mubaarak cumar mubaarak waad mahadsantahay walaalka wararka imaanaya deegaanka newbis ee dhacdooladka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay ciidamada bangarafta ay mareykanku u arto ay sakdi dhexaalay ku xasuuqeen dad beeraley ah dhacdan foosh xun ayaa ka dhacday deegaanka newbis oo u dhow degmada afgooye taasoo lagu leeyahay dad beeraley ah oo xilligala dilaya ku sugnaa beerahooda iyaguna ay halkaasi ku dhibaateeyeen ciidamada caloosha ushaqaystayaasha ee bangarafta ciidankan ayaa xalay waxay deegaankaasi ku dileen shan qof halkii ay ku dhaawaceen qof kale dadka la dilay ayaa ka koobnaa hal qoys oo gaaraya afar qof aabaha qoyska la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi siido axmed halka hooyada lagu magacaabi jiray xaliime axmed abikar iyo laba carruur ay dhaleen oo iyaguna lagu magacaabo maryamo cabdulaahi oo shan jir ah iyo jamaal cabdulaahi oo isagana ahaa toddoba jir sidoo kale dadka la dilay waxaa kamid ah xasan dhigaal maamo oo xilligaasi qoyska marti u ahaa warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay u suuro gashay inay wareysato mid kamid ah nabadoonada deegaanka yumbis waxauna ka warmay siday wax u dhaceen waa magaci waxaa yidhaha nabadoon cali yare oo xalay yumbis dhinaca webiga lagu gudbo guri ku yaalo saacaddu markay tahay toban saac iyo labaatan daqiiqo diyaarad iyo hub igelayso hal mar habadii isla qabsaday kadib kolay gaaladii dadkii shacabka muslimiin inay laayaan lagu kasi jiray qolada lagu yaqaano bangaraaf marka qoladaasa dad shacab ah muslimiin ah guri oo yumbis markaa taagan tahay dhinaca webiga xagka xigo guri ku yaalo gurigoodii ugu tageen saake dadka ugu horeeyey ee guriga tagana ahaa marka adiga gurigii waa la baabiyey meel jintay meel fasliba meel bam lagu gemay baaba banaa gurigurigii ka muuqdo meesha marka waxay ku dileen hooyo iyo ninkeedii laba caruur ayaga ay dhaleen iyo wiil oo ayaga ay dhaleen oo asigana dhaawac ah aabamiisa waxaa la yidhahdaa cabdullaahi siidow abikir meesha ku dhintay xaliimo axmed abikirow cabdullaahi aqabay ayadana meeshay ku dhimatay waxaa kaloo dhintay gabar ayaga ay dhaleen maryan cabdullaahi me- oo shan jir ah midkiidan kasoo qaadnay waxaa kaloo midka aan ka meesha kasoo qaadnay oo dhintay jamaal cabdullaahi siidow toddoba jir ah waxaa kaloo dhaawac aad u halis ah ilaahay badbaadiyo oo u ducaynaynaa sulaymaan cabdullaahi asigana waa dhaawac ayagaa dhalay waxaa kaloo dhintay nin asigana meesha beer ku lahaa oo cidda xalay markaas u imaaday oo beer meesha ka dabcanaya beertiisa soo booqday la dhaho xasan degaale maamow balow uu degan yahay laakiin meeshaan beeraas u taalo beerta u imaaday dhacdadan foosh xun ayaa ka mid noqonaysa dhacdooyinka ciidamada maraykanka u arta ee bangraft ay kula kacaan dadka maatada ayaa ku nool gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalk ayaa aada uga walaacsan qalqalka haysta ciidamadeeda ku sugan gobolka hiiraan iyo horumarka dagaal ay sameynayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli waxaa aada usii kordhaya walaaca ay dowladda federaalk ka qabto natiijada marba marka ka dambeysa kasoo baxaysa dagaalada ka socda gobolka hiiraan ee lagu dhiigbixinayo ciidankooda iyo qoobgariirka ay wajahayaan wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk axmed macalin fiqi ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta aada uga walaacsan xaaladaha cabsida ay ciidankooda ku sugan bariga hiiraan la nool yihiin wuxuu marayaa heer uu dhibsado in laga hadlo halka ay wax marayaan iyo dhinaca guulaha kasoo hooyay goobaha dagaalka fiqi ayaa aada uga carooday wararka isdabajooga ah ee kaga imaanaya bariga gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada muqukari iyo deegaanada u dhow dhow ee ay warbaahinta soo tabinayso wuxuuna war qoraal ah soo dhigay bartiisa facebooka isagoo soo qaadanaya mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka war ay ka qortay xaaladda dhabta ah ee ka jirta halkaasi iyo in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegayaan deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan wasiirka gaashaandhigga ayaa dhibsaday oraah ay adeegsatay warbaahinta oo ahayd al-shabaab oo kusii siqaya deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka hiiraan taasoo ah xogta xaqiiqada ah ee ka jirta fagaaraha dagaalka wuxuuna dafiray wasiir ku jiritaanka arrintaas isku soo wada duubo ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada ay dagaalada ka socdaan ayaa wajahaya xaalad qalqal iyo cabsi ah waxaana meelaha qoobgariirka ugu daran ka jiro ka mid ah magaalada muqukori oo ay askarta ku sugan halkaasi baqdin ka qabaan in ay kala wareegaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ehelada nin darawal ah oo shalay ay dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa ka hadlay sababta loo dilay darawalkaas tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya farxaan cali cabdulaahi maalintii shalay waxaa duleedka magaalada muqdisho ka dhacay dil loo geystay nin darawal ah waxaana faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dilkiisa darawalka oo lagu magacaabi jiray xuseen yuusuf deereed ayaa waxa ay ehelkiisa sheegeen in dilkiisa uu ka dambeeyey guddoomiye waaxeed ka tirsan deegaanka gubadley ee muqdisho waxa ay tilmaameen in sababta loo dilay wiilkooda ay ahayd inuu si qasab ah ku codeeyo iyagoo dalbaday inay cadaalad helaan in lagu dilo xaq miya dehayahaydhe ma xaqba maya dheh waxaan dalbanaynaa ninkii wiilka iga dilay in naloo soo xidho oo aan tooganno oo aan wiilkanaga saasa uga samri karna in naloo dilo cadaaladda naloo keeno naloo soo keeno oo horta annagu aan go'aan gaarno waxaa la dilay xuseen yuusuf beeraad axmed wiil wuxuu ahaa dhuusmareeb ka soo baxay wuxuu ahaa darawal shala subaxuu dhuusmareeb ka soo baxay ilaa xaluu soo socday waxaa lagu dila baalka la yidhaahdo gubadley saldhigga gubadleya baawur lagu horgooyo guddoomiye waaxeedka afaraada la dilay wiilka waxaa loo dila kaala codee dadka kula socda iyo adigu kaalay codeed wuxuu annagu gobolaan ka nimid dad safarahan wadnaa furii gaarigaa lagula dhegay furii gaariga markii lagula dhego uu kafuqi diidana bastoolada laqsiiyey saasuuna ku dhintay wiilkeenni si ay dhiida maydkii wiilkaa nooga jira ninkiina waa naloo diiday saa gal awalba iskama dileen qof aan waxba ka qabin hadduusan in macnaha aan la soo qabayn uu ogaa waana naloo diiday been keliya noo sheegayaan midhaa waa la dhoofiyey qof daalan oo musaafir ee oo socoto kaala kaarka codeey haddii kaleet waa lagu dilaa annaga baabaa waxaan la yaabanahay noqotayba oga abriir eh lama soo xirin waxay dhaheen waa fakaday waa fakaday ay dhaheen aa ninkaas waa fakaday nin oo waaxda ee gubadley guddoomiye waaxeedka gubadley waaxda afraad haddana dad dilay haddana la leeyahay waa fakaday nin askariyahoo jigboonta taagnaa aan ahayn ma garanayna warkaas annaga si kastaba dilaalka loo geysanayo dadka shacabka ah gaar ahaan darawallada kaxeeya gaadiidka isaga kala goosha muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay aada u kordhay deegaanka galgalato ee ka tirsan isla degmada gubadley ayaa askarta dowladda federaalk ah ee ku sugani waddadan ka dhigtay meel ay ku ugaarsadaan bulshada iyo gawaarida u socdaalaya gobollada dhexe waxaana dhowr mar sidan oo kale bulshadu cabasho uga muujisay dhibaatada iyo caqabadaha ay kala kulmaan ciidamada ku sugan isbaaradaas balse ilaa iyo hadda ma jirto cid weelaysay ama maqasha cabashadooda dowladda ingiriiska ayaa dalka soomaaliya u soo musaafarisay wiil soomaali ah oo horey faladil ah uga geystay gudaha dalkeeda cali aadan xasan ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya dowladda ingiriiska ayaa waxay dalkeeda kasoo musaafurisay hanad xasan oo ah wiil dhalinyaro soomaali ah kaas oo sannado ka hor muddi ku dili wiil kale dilka uu geystay hanad ayaa waxa uu ka dhacay bannaanka iskuul ay wada dhiganayeen isaga iyo wiilka uu dilay waxaana xilligaas lagu xukumay muddo saddex iyo toban sano oo xabsi ah xilliga uu dilka geystay ayay da-diisu ahayd toddoba iyo toban sano waxaana dilkaasi u dhacay bishii mey ee sanadkii labada kun iyo lixda dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafad ku taalla magaalada london ee caasimadda ingiriiska musaafurinta hanad xasan ayaa qayb ka ah sida ay dowladaha qaar usoo musaafuriyaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha mana aha dowladdii ugu horreysay ee soo musaafuriso dhalinyarada soomaaliyeed daba ku fiday dhul baaxad leh ayaa ka kacay dhulbereed u dhow buurta daalo ee gobolka sanaag faahfaahinta qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cadnaan xaaji muxsin dabkan oo ah mid xooggan ayaa sababay khasaare maaliyadeed waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ka kacay dhulbeereed ku dhow buurta daalo ee gobolka sanaag sida ay sheegayaan wararka la helayo halkaasi waxaa ku baaba-ay beero aada u fara badan iyadoona uu dabka sii xoogaysanayo marba marka ka dambeysa sida uu sheegay wasiirka beeraha ee maamulka la baxay somalilan waxa uu dabkan baabiyey in ka badan laba boqol iyo labaatan beerood oo ku yaalo halka uu dabka ka kacay hadda waxa aan ribord noo soo diray oo noo soo diray isuduwihii wasaaradda horumarinta beeraha gobolka sanaag waxa uu noo sheegay in laba boqol iyo labaatan beerood ilaa iminka la marayo oo weli dabkii socdo laba boqol iyo labaatan beeroodna halkaas ay ku baaba-een guddoomiyaha gobolkaasi ugu magacaaban maamulka la baxay somalilan ayaa waxa uu isna sheegay inaysan xakameyn karin dabka maadaama uu yahay mid aada u baaxad weyn islamarkaana uu kusii fidayo goobo fara badan
waxaan joognaa deegaankii gaacid dabka kaxay dabka qarxay maaha dab annaga iyo inala midi toonna kaantarooli karto waa dab xooga weyn
goobjooge ku sugan halka uu dabka ka kacay ayaa isaguna tilmaamay in ay gebi ahaan baaba-een beero iyo dhul daaqsimeed ballaaran oo ku yaalo halkaas isla markaana haatan ay ku howlan yihiin sidii ay ku samato bixin lahaayeen dadka waxaanu ku soo nahay buurta gaacid oo mutaacid u dambeeya ka socday dab halkan qabsaday isla iminka lama ogaa ilaa iyo haatan dabkan waxa uu ka kacay iyo war soo gal halka soo gal weli waxaanu ku guda jirnaa dabka oo marba marka dambe si xoogaysanaya iminka dabka qaybo kamida waa la xakameeyey waa lala tacaalay waxaase iminka qaybo kamida halka wax ku baabaayo beerihii iyo dhul badan oo daaqsimeeda ay ka mid yihiin beeruhu iminka waxaa lala tacaalayaa sidii dadka loo samata bixi lahaa
sida muuqata maamulka isku magacaabay somalilan ayaa xakameyn laha dabkan iyadoona aysan jirin wax adeegyo ah oo u fidiyey beeralayda taa cagsigeedana uu sheegay inaysan waxba ka qaban karin dabka si kastaba ha ahaatee dabkan hadda ka kacay dhulbeereed ku dhow buurta daalo ee gobolka sanaag ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeen waxa uu ka kacay in ka badan labaatan arday ayaa ka qalinjibisay machadka almaahir faraciisa deegaanka jawaaray ee hoostaga degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe warbixin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cabdalla mukhtaar حمدا لك اللهم طاب جنانا حمدا لك اللهم طاب جنانا والسعي تم لنا بنيل منانا
munaasabadan oo ka dhacday deegaanka jawaaray ee hoostaga degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa lagu soo xirayey dufcada koowaad ee macadka maahir faraciisa magaalada jawaaray oo ka soo takharujtay arday tiradooda gaaraysay kow iyo labaatan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo dhammaystay barashada xifdinta qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa
ودق لحفظ الآي جهد قد سما فيه بلغنا للسماء عنانا waxaana munaasabadda qalanjibinta ardayda ka soo qayb galay culimaa uddiin nabadoonno waxgarad waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona kelimaad kala duwan ka soo jeediyey goobta ay ka dhacaysay munaasabadda
جهده لمن بذلوه هنا ضحوا بوقت جهدهم قد بان
ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu dahfuray aayadaha qur'aanka kariimka waxaana goobta ka aqriyey mid ka mid ah ardayda ka qalanjibisay macadka maahir أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما waxaa markan makrofanka lagu soo dhoweeyey guddiga macadka ah oo ka warbixiyey maraaxishii uu soo maray macadka tan iyo furitaankiisa kolley macadka guddiga ka mid ahay taasiisii walka lahay mayba waa macadkun akhyaaryaro mujaahidiinta ka mid ayaa ka fikireen oo rang deegaankumayn goobooda korno oo tale ah walaayada islaamiga bandha ka korno mahan ii muuqatay in in sheegada tasiixigaas taxafiidkaas ibtidaayaanu kuweeldhanoo ka bilaabna akhyaartiin koreyn lakaashan dhanka dhaqaalaha eedahan in dhawaayan ilaahay khayrsi dhanka la rabo maal maxamuud kaalantin kuwi dhanka dhaqaalaha oo harti macalinka huseen kuwiinay may kale eedahan in dhawaayan walaayadii way banaaray wal kasto macadkaas lanka baahan anfasaantigan garabasinka hawal kasana helihoog maal ragii markaas maktabka roogi alxamdulilah marka horta ilaahay khayr jeeyo hooba diintislan istaaga fudeysay bilaanka taal marka ilaahay walbadan in fududaaye walbadan wal hawadi qiibta kale waalidiinta saas oo kale iyada aan dadaalin waxaa sidoo kale munaasabadda kelimad muhiim ah ka soo jeediyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada diinta islaamka taasoo daarnayd qofka bartay qur-aanka iyo waxyaabaha looga baahan yahay isagoona geesta kale u duceeyey walaalaha muslimiinta ee ku nool marinka go'doonsan ee khaza qur-aanka waxaad ku xifideen ilaahay kalaamkiisa qalbigiina alla waxaa alla u geliyey qalbigiinu ilaahay khayr ku ogaa subxaana wa tacaala war culima waayo waa xaamil qur-aanka ninka qur-aanka ilaahay min daraf ilaa daraf ilaahay uu siiyey subxaanata min suurati alfaatixa ilaa suurati innaas alla uu xifsiyey waa nin caalim ah ninka caalimka waxaa rabaa inuu suluugeedii la yimaado oo dhaqankeedii la yimaado oo akhlaaqdeedii la yimaado oo raxmadeedii la yimaado oo dulqaadkeedii la yimaado oo cifadeedii la yimaado taasaan ikhwaani dardaarmaynaa ilahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa muslimiinta mustadcafiinta oo reer falastiin kow ka yihiin ilaahay gurma deg dega allaha siiyo ilaahay ha u gargaaro ilaahay cadaabka ha ka dulqaado cidda gaajaysiinaysa ee qasfaysa ee barakicinaysa ee guryahooda burburisa guryahooda ilaahay burburka ha ku dambeysiyo geerida allah u badiyo innagana ilaahay dowlad islaami ahoo qawi ahoo qur'aani ahoo sunnaha nabiga ilaalinayso manhajka nabiga ku taagan ilaahay waddankeenna allah inooga dhaliyo intii ay socotay munaasabadda waxaa cardi cajiib ah sameeyey ardayda iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabihii ay muddada sanadka ka badan baranayeen والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم
لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها sidoo kale waxaa xafladda kelimad ka soo jeediyey ugaas abuukar maxamed daahir oo ah naqiibka guud ee beesha eelay qaybteeda degta gobolka jubbada dhexe waxa uuna la dardaarmay ardaydii ka qalanjibisay macadka haddii ilaahay arooba dadka wala baraday macadku maahir ha ka galanjibiy makeeradoon insha allaahu biidni illaahi alkariim walbarashadii koror yoo ka dadaalana isagna nimiilanka fadheene walbaratan masaajideen badatan dadka isan hasiinkeeri suuqyada fadhiyaan derbiyaa fadhiyaan walgeeka gobodahayaan malle wal hadigeegamelarhaayse waalid walmangobodahayaan walaal walmangobodahayaan diintun islaamka walmangobodahayaan maysiin sheegana siin dardaarmaana ini isan geeg diintun un dayacan ilaahay isinkalhisaabtame haddii isan dayacdan haddii isan silsan talagalay isan weelaangna ilaahay ajraha siinsiye juhdi badana la siinkibi wal badana la siinkibi dhaqaale badan nimayow maysiina dardaarmaana ini mayla raayishe isagna walaagaysan laha siinkibi juhdigeen dayacan qaybaha dambe ee munaasabadda ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda iyadoona ardaydii kaalmaha hore galay la guddoonsiiyey jaa-isooyin kala duwan kaalinta koowaad waxaa isku qabsatay saddex arday arday walba wuxuu keenay boqolkiiba boqol macnaheeda waxay ka dhigan tahay tasxiix iyo taxfiid iyo tajwiidba waxaweyaan maasha allah waa sida la rabay kusoo fariisteen saddexdaas arday saddexda arday oo ayaga nin walba wuxuu abaalmarin u helay soddon doolar oo lacaga cimaamad iyo kitaab qur-aan ah saddexda arday ayaan u yeeraya ha imaadeen magacyadooda waxaa la yidhaha ardayga koowaad yuusuf xasan cuthmaan ardayga labaadna waxaa la yidhaha maxamuud deerowi muusa ardayga saddexaadna waxaa la yidhaha cali cabdulaahi xasan imaada saddexdiinaba jazaakum allahu khayran gebagabada iyo gunaanadka xafladda ayaa waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah ardaydii kaalmaha hore galay iyagoona ka waramay macadka maahir muddadii uu u socday duruustii ay ku qaateen iyo dareenkooda magacayga meba waa maxamuud deerow muuse cali yeeg meelomeba kadhiyey imtixaam oo la gebgabaayay macad maahir bilqur'aan macadka intiisan siin socday may ka qaadateen duruusta ku qaadateen kamid ah macadku waa badan qaadneenba kamid ah makhaarij alxuruuf sifaat alxuruuf riyaadat allisaan tasxiix iyo xifdiga qur-aanka kamid kasi kaalinta koowaad iyo galli dareenka ku horan markuu daalanka iidan filiyo ku faraxsano maclimiintii oo aada juhdigun dadaalkun hakiibiidi mayan ka ducayd haalanka ilaahay baraka ilaha ilaahay xifdi
maykeen warshaysa maadaama aad kaalin koowaadna aad galle xifdintii qur-aankii iyo duruus intuun ay baratay waxyaabo badan maclimiinta juhdi hakiibiya maykeen warshaysan adiin in aad sameyd mabayan qorshaysana inaan oo juhdiga dadaalka hormeydo walbarashada horangalo walaan kasaan kalen barado dad kalen walbaro jazaaka allahu khayr حبا شدوناه وصدق دعانه والله macadka maahir ayaa ka mid ah macaahidda islaamiga ah ee ka furan dhulalka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu barto culuumta shareecada islaamka iyo tan maadiga waxaana macadkan faracyo dhowr ah uu ku leeyahay deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayaadka isagoona marar badan ay sidan oo kale uga soo takharujeen arday aad u fara badan
ugu dambayntiina ku dhowaada afartan qof ayaa ku nafwaayey qaraxa ka dhacay dalka hindiya qarax xoogan oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay koonfurta hindiya ee dhacda qaaradda aasiya sida ay ku warantay warbaahinta gudaha dalkaas qaraxa ayaa waxa uu si gaar ah ugu dhacay warshada dawooyinka lagu farsameeyo oo ku tala gobolka tiilaan ah ee koonfurta hindiya iyadoo markii uu qaraxa ka dhacayay gudaha warshadda ay ku sugnaayeen boqol iyo siddeetan ka tirsan shaqaalaha warshadda sida uu shaaca ka qaaday wasiirka caafimaadka ee gobolkaas warbaahinta hindiya ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta ay ilaa iyo hadda ka soo saareen burburka hoostiisa meydadka ilaa iyo soddon iyo afar ka mid ah shaqaalaha halka laba kalena ay isbitaalka ugu geeriyoodeen dhaawacii soo gaaray iyadoo kooxaha gurmadkana ay weli wadaan baaritaanada lagu baadigoobaya dadka weli lala'yahay inkastoo aysan mas-uuliyiinta hindiya si rasmi ah u shaacin sababta ka dambaysay qaraxan haddana waxaa loo badinayaa inuu ka dhashay kiimikooyin ay isticmaalayeen warshadaha warkii oo dhegaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu